الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiidkii dheeraa ee wiyaas ibnu salama aabihii salamat ibnu lakwac kaba wariyey ayaynu ku jirnay oo dee xudaybiya qeyb buu kaba matala mida ayuu ka xadiidka kaga waramay qaswatu diqaradna way noo socoto waatan dhexda kaga jirnay waxaanan ku joogsanay markii raggii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh asxaabtiisa ahaa ugu horeeyey ee weliba fura fawaarista ama fardaha fuushana ay soo gaadheen nimankii saxaabi la dilay alakram alasadi muxris ibnu nadra abu nadra ninkii dilay ee cabdiraxmaan ibnu cuyeynana abu qataada dilay intaas bay inoogu joogtay marka qisadii baa halkii inooga sii socon doonta salaamatulmalakwac baana hadalka wata oo wuxuu yidhi fawaladii ilaah baan ku dhaartay karama karaameeyey ee sharfay waja muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wejigiisa fatabictuhum nimankii kufaarta ahaa waan ka daba tago waan raacay acduu xaal aan ordayo calaa rijlaya labadayda lugood aan ku ordayo macnaa waxmaan fuushanayne ee markii horeba si uu subaxdii adigu oo ama maalintii inteedii hore ahayd unbay xaaladiisu ahayd xataa ma ara ilaanan aragba oonan arkahayn ma ara aanan arkahayn waraayi aniga gadaashay min asxaabi muxamadin sala allahu calayh wasalam nebi moxamed asxaabtiisa iyo walaa gubaarihim boorhkoodii shay aan waxba aanan kaba arkahayn oo macnuhu waxa weeye intan oo uu ujeedaa saxaabigan jaliilkiihi markii arrintaa hore ay dhacday ee cabdiraxmaan ibnu cuyeynana laba dilay markaas ayay de iyagu way socdeen oo dagaal dad ujeeda may ahayn oo may dagaalamin eh ninkaasna waa la dilo intoodii kale way carareen welina rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ciidanka intiisii kale way dambeeyaan markay carareen isagu saa kagamuu hadhin ee nimankiibuu isagoo ordaya waana nin orod badan buu ahaa aan daalahaynbe ayuu ka daba tegay way isla fogaadeen oo wuxuu leeyahay markaas iska daa inaan arko axad saxaabadii rasuulka ilaahay kaba mide xataa boorhkoodna iima muuqan uu ka go-ay nimankiina uu ku daba dee waa daba taagnaa iyagiina uu ka go-ayo xataa iska daayo sigad iyo boorhkay kicinayeen baaban u muuqan macnaa aada buu u fogaaday weeye marka wuxuu uhi xataa yacdilu qabla guruubi shamsi kolley waxaa inagu soo noqnoqonaysa xalayna waan aragnay caawana way ku jiraysaayo waa isagoo cabiraya ka cabiraya ficil mudaaric maxalku waa maxal maadi macnaha loo jeedaana ficil maadi weeye ee waa xaaladii hore istixbaarkeed iyo suuradii xaadirsi uu soo xaadirsanayo iyo xikaayo uu ka xikaayoonayo xaaladii hore si waxay imika joogto imika suuraynayo ayuu mudaaric uga cabireen macnuhu waa macno maadi oo markaa xataa yacdilu waa xataa cadaluu ilaa ay u leexdeenoo isagina waa kama hadhin qabla guruubi shamsi cadceedda dhiciddeedii horteed ilaa shicbin meel gol ahoo fii dhexdiisa maaon biyo ay ku sugan yihiin bal dariiqa waa lagu fasira ama meesha adigu gosha ah ee dee taabuurta un kaba mid ah oo yuqaalu lahu lagu magacaabo daa qaradin duu qaradinna waa lagu dabdiyey halkan ee duu qarad baana icraab ahaan suu shaarixuba sheegayo in marka la eego wejku uu noqonaya oo dee wax lagu nasbiyaan muuqanin yuqaalu lahu lagu yidhaaho oo lagu magacaabo daa qarad ama duu qaradin maxay ugu leexdeen liyashrabuu si ay u cabbaan minhu isaga xaggii walxaal hum cidaashun iyagoo oomanoo ama wahum iyaguna cidaashun kuwa haraadan bay ahaayeen jamcu cadashaan weeye kollayna cadisha oo ficilku wasankiisu ficilo yahay marka wasfigaa la sheegayo oo kale shaksiga dee cadishuna waa la yidhaha cadishaanna waa la yidhaha macnaa ruuxii haraadanaa oo cadisha iyo cadashu cadashan masdarkii ee laakiin shaksigii muxuu noqonayaa cadish oo ficil wasankiisii iyo cadishaan labadabana waxaa jamacun adigu ama dee dee cidaashtan baa lagu jamcinayaa xataa marka uu mu'anas yahayna cadishatun iyo cadashaabay noqon wasfigii uu noqonayaa oo cadishun ta'di way gelaysaa laakiin cadshaan ee faclaan waxa mu'anaskiisu ahaan jiray faclaa buu ahaan jiray oo cadashaa ayay noqon waa haweeneydii ama shaksigii mu'anaska ahaa iyagana jamacoodu cidaashun weeye haddaba iyagoo haraad waanay haraadanaayeen dee waana nimankaa maalintii oo dhan laga hadhi waayey bal markaasaa wuxuu ihi qaala markay halkii tegeenay ku baydheenay islaahayn meeshan ka caba ayuunbay fa nadaruu eegeen ilaya aniga anuunbay arkeen acduu xaalan ordayo waraahum ninkii unbaaba u soo muuqday isagoon ka hadhin waa salaama oo daba ordaya iyagina dee kolley waa cabsi niman cabsiyu ku jirto waa nimanka baqanaya dee waaba kuwa awaa-ishiina arkay fursaantii arkay ciidankii inuu soo gaadho kaba baqanaya markaasaa muxuu yidhi faxal hadday dee ruux keliya un og yihiinay keligii u arkayaan dee san arrintoodumay noqoteen ay u arkayaane waxay dee ogyihiin waa la daba taagan waa la daba socdaa faxallaytuhum canhu ay faxallaytuhum waan eriyey canhu can ilmaa'i baan ka eriyey macnaa dara'tuhum wey waa kan raawi fasiroo yidhi yacni wuxuu u jeedaa xallaytuhum ula jeedaa ajlaytuhum canhu ajlaa yujri jalaan ama ijlaan horeynuu usoo maray waa bixidii iyo saaridii cid la saarayay meeshooda lagaba saarayay ee laga bixinayay macnuu markaa waxa weeyaan biyihii kamay cabin ee halkiibay way ka carareenoo isaga ka eriyey weeye saxaabigan kolleyna in sharaxa sheekhu raximah llahu tacaala halkan ficilkan xallaytuhum xalla'tuhumna way noo dambaysa oo casharka inoogu jirta ama xadiidkani intaanu dhammaan halkanse isagoon hamse lahayn ayaa inooguma sugan yahay laamtuna way shadantoo horta macnuu waa daratuhum canhum laakiin waxay leeyihiin ficilkan asalkiisu waa mahmuus xallaa macnaa darado ah ayaa asalkiisu yahay waana inoo iman doonaa isagoo mahmuusa halkan hamsadii unbaa la tasiiriyey ama ya laguba bedelay kolley waa sida sharaxa kuma sugan ibnulasiir kitaabkiisa nihaayo wuxuu kuba yidhaahaa riwaayadu waxay ku timi isagoon hamse lahayn bay kuba timi oo hamsadii meesha jirtay asalka ahayd ya loo bedelay xallaa xalla'tuhum bay ahaan layd markaasay xallaytuhum noqotay halkii hamsadii baa ya u bedelantay laakiin qiyaas ma aha hamsadu iyadoo san oo kale ah in halkaasoo kale iyadoo ku sugan ya loo bedelo markay hamsada ya loo bedelaa waa markay kasra ka horeysa sa birun oo kale ayaa dee luqaadka carbeed iyo qolooyinka hamsada tasiiriya birun bay odrhan oo kale bal matalan ilaaf oo kale waa saasoo asalku hamsu ahaa kasra ka horeysa laakiin halkan oo kale iyada dee waa nooc shuduud ah ayaa kuba sugan waxaa la mida qaraa'o oo kale markay qara'tu tahay waa la maqlay qaraytu waa la maqlay laakiin iyadna meelihii dee qiyaas ahaan loo bedeli jiray maaho bal waxa weeyaan asalku hamsu ahaa qiyaasna maaha imika san imika ay halkan ku timi riwaayaduna way inoo soo socotaayo iyadoo hamse oo ficilku asalkiisa ku yimi bal macnuhuna waa tan lainooba fasiray xalla'tuhum macnaha waa manactum waan u diidoon ka mancay ama meeshii baan kaba eriyeen weysan famaa daaquu may dhadhamin minhum min almaa'i iyagoo haraadan qadratan dhibic kamay dhadhamin ee markay islaaheen dhaadhaco oo biyihii caba ayuunbay arkeenoo dee halkii unbay kaba yaaceen qaala wuxu uhi wayakhrujuuna fayashtaduuna fii saniyatin mudaaricu waa saan soo maray waa istixdaar xaaladii iyo suuradii hore uu soo xaadirsanayo si uu ruuxan saamica u maqlaya ayuu arrintii u suuraynayaa bal xaaladu say ahayde macnuhu waa macno maadi oo ficilku macnihiisu waa maadi afcaashan meelahan aan arkayn oo dhan oo wayakhrujuuna bimacnaa kharaju weye way baxeen wayakhrujuuna way baxayeen oo fayashbacnaa way baxeen oo fayashtaduuna way ordayeen ishtada macnaa halkan yacduuna weeye fayashtaduuna fii saniyatin waa dariiqa buurta ama meesha karinta ah weeye dariiqa buurkaba dhexdhaca meel saniya ah oo karina ayay iyagu ordayeen iyagoo dee cabsi ay kuba jirto qaala wuxuu yihi waa ninkii oo keligii oo dee kaba hadhila wasalame faacdu faalxaqu iyaduna waa maadi uun macnuhu mudaaricuna waa arrinta aan soo jeegniyo nugtadaasaa kuba sugan aadna way ugu soo noqnoqoto way badnaatay tan faacdu waan ordayey macnaa waan ordayoo faalxaqu waxaan gaadhay macnaa waxaan gaadhayay waxaan haleelayay waxaan gaadhay rajulan min nin minhum iyaga kaba mida fa asubkuhu ay adribuhu wey waxaan ku dhuftay oon laba helay bisahmin leeb fii nuqdi katifihi waa garabkiisa intan carshowda waa intan dee lafuun ahe laakiin jilicsan ee garabka daraftiisa iyo caaradiisa horaa taas baa nuqdi lagu magacaabaa xalayna waa amaatii aynu soo marnay markii raxligii uu laba helay inay halkaas gaadhay bal markaa nuqdigu waa daraftan dhaqdhaqaaqda ee garabka kuba sugan baa nuqdi laydhaha asalka horena kelimadu waxaabay leeyihin waa taxarukun bay tilmaantahayoo naqada yanqudu ama yanqidu labadaba naqdan macnuhu waxa weeyaan waa taxaraka wixii uu dhaqdhaqaaqay dee meeshana waxa nuqdi looguba magacaabay sida laftay inteeda kale ma adka waa waxaa jilicsan ee dhaqdhaqaaqayso sidan baa loo yidhi asalka hore kelimaduba waa dhaqdhaqaaq iyo taxaruk bay tilmaamaysaa iyadana litaxarukiha ayaaba intan ama daraftan loogu magacaabay nuqdi bal adigu leebkii ayuu kala helay halkaa garabka caaradiisuu kala helay asukuna sakaktuhu kollay malaa dee horena waan usoo aragnay ficilkan waxay yidhaahaanba asalka hore saka dee waa tan darbi baan ku fasirayno asibitaan baan kuga fasiraynaaye sakigu asalka hore waa gacantoo kala baxsan aan duuduubnayn sida feerhka aan ahayn iyadoo kala baxsan wax lagu dhufto ama dee lagu dhufto taas baa saki lagu magacaaba waa sida saaxib almisbaax iyo qaamuus iyo kuba sugan oo darbulyadi mabsuudatan weeye oo ama dee waxa weeyaan ruuxio laguba dhirbaax ama wax laguba dhufto iyadoo kala baxsan taas baa saki lagu magacaaba xadiidka akhirkiisana iyadoo dee macnaha leba way inooguba iman doontaa intan aan casharka haddii alaydhaha kuba jirno macnuhuna waxa weeyaan fa asubkuyne waa darbi baan nidhi asalku kaasuu ahaaye asubku ay adribuhu bisahmin fii nuqdi katifi waxaan halkaa garabkiisa caaradii ayaan leeb kaga dhuftay qaala wuxuu yidhi salamaa odhanayo qultu waxaan idhi khudhaa damirta haadu darbadan buu u laamayaa khudhaa qaado darbadaas igaho wey wa ana aniguna ibnulakooci ninkii in akooci dee la yaqaanay mashhuurka ahaaye ayaan ahayba walyowmu yowmu rudaci waa ilaa xalay arrintii inala socotay wuxuu bilaabay subaxdiibuu ku bilaabay hadalkan iyo rajaskan isagoo dee markaa u diiday joogiyo jiifa imakana waa kano waa galab iyo cadceedda markaa qaala wuxuu yihi kii uu la helay baa wuxuu yihi yaa sakilatu ummuhu iyadu litambiihi baan kaba dhigaynaa waayo dee ficil baa ka dambeeyo ficilkuna munaado uma suubado uma suubado markaa litambiih baa la yidhaha sida yaa layta qowmi oo kale kolkolla markay saas oo kale horena waan usoo sheegnay anu waxaan yaada ka dambeeya munaado u suuban munaadi qadaraan oo imaka halkan oo kale haddaan taan idhaahno yaada aynu niidihii xarfi niido uun kaba dhigno yaa qowmi waaba iyadoo ama ya haaulaa sakilatu ummuhu marka aan qadarno wax munaado usuubada sakilatu ummu hooyadii ka goblantay waa habaaraya inuu dhintuu ku habaaraya hooyadii ka goblantaye akwadhu bukrata akwadhu ma akwaciisii bukrata aroorma ninkii saaka ma kii deedna daba socdee saakoo dhanna eryana iyo rajaska qaadaya saaka ayuu yahay oo ujeedadu makiibaa ilaa waktiga nala soo gaadho dee imakana galan bay ahayd subax bua akwachu huwa ma akwacuhu ma akwaciisiiba marka damiirkan akwac kuma jira waxaan u celinaynaa kaa mutakalimka dee waana saxaabigii buu noqonaya hadalkan ku hadlee lahaa khudha waana ibn اakwaci akwacaasi bukrata ma kii aroortii iyo saaka subaxdii dee na daba socday ee bal maalan tan kuba inshaadayay miya taas buu yidhi sharaxana kolley waxaa sheekhu raximah اllahu tacaala kolley waa faa'iida uu inoo sheego macnuhu waa maxay khitaab baabu kaba dhigay oo akwachu bukrata ay anta alakwacu aladii kunta bukrata hada nahaar ma waxaa tahay akwacii subaxdiina dee annaga nana raana daba socdee na eryanayay taas baato saas buu ugu jawaabay siday noo soo socoto nacam ee halkana wuxuu leeyahay bukrata halkan lama tanwiininayo way nasbisantahe laakiin tanwiin ma laha waxaana ahl carabiya uu sharaxa inooga soo naqlinayaa sheekhu haddii waxaa la yidhaahaa ataytuhu bukratanna waa la yidhaahaa ataytuhu bukratana waa la yidhaha labada siyoodba luqada way kuba timiye haddii aad u jeedo wakti arooraan la kulmay ama aan u imi taas ama waxaasi dhaceen aroor mucayana maaha subax mucayana maaha oo wakti dee markaa subax hore uun iyada markaa waa la tanwiininayaayo ataytuhu bukratan weeye macnaa yow mucayana maaha aroor baan u imi weeye taas haddii laakiin loo jeedo yom mucayana imika waa ka u jeedayna de waa maalintaasi oo la leeyahay waa maanta de waa saakadan ama subaxdan la leeyahay iyada marka caynkaase lama tanwiiniyo oo waxaa la odrhanayaa dee waxa weeye ataytuhu bukrata waa macrifoo kale noqo waaw dee maanta ama saaka oo kale ayaan uba imi oo imika halkana wataan akwachu bukrata qaala wuxuu yidhi salama odhana qultu waxaa nacam haa iyo caduwa nafsihi naftiisa kii cadowgeeda ahaayow oo dee kol hadduu gaal yahay sanam caabudayo naftiisiina uu halaagayo naar gelinayo naftiisiibuu cadowgeeda yahay naftiisii ayuu cadowgeeda iyo waa kaa naar gelinayaba iyo caduwa nafsihi akwacuka bukrata ana anigu akwacuka akwacaagi baan waa ninkii saakun baan ahay buu leeyahay saakaba taa ku inshaadayay ayun baanahay akwacuka bukrata qaala wuxuu yidhi salaamaa yidhi waa keligii hadda ciidankii uma soo dhowaa waa kaa lahaa boodhkoodna ima muuqdo waardaw farasayni calaa samiyatin waardaw ay tarakuu wakhallafuu waxay ka tegeen oy kaga tegeen farasayni laba faras bay calaa samiya waa malaa hagaag bay ugu socon waayeen iyagina waa dad cabsi kuba jirto way degdegayeenoo markii ay daaleen oo kale ayay halkaa kaga dhaqaaqeen wa ardow farasayn calaa sanya bal halkan waa ardow san imika inoo taallaa khaasatan kolley waxaan filaya waa sida inoo wada taalla waa daal muhmala ayaa inoo taalla waxaa kaloo lagu wariyey xadiidka ama lafdigan lagu wariyey iyadoo daashii dhibicda lahayd ama daal mucjamaa wa ardow farasayni calaa saniya la yidhaah waxa uu sheekhu raximah llahu tacaala kasoo naqlinayaa qaadiciyaad xagga macnaha inay isku dhow yihiin oo haddii daasha mucjamada ah ayaa macnahan aan ku laqbeeyey uba dhow oo ardow macnaa khallafuuhumaa waradiyu adaciif buuri arradiyu waa shay kastaba ka daciifkee liita ama daciifka ayaa arradiyu la yidhaahaa macnaa way ka tegeen weeye haddii ardow la yidhaaho dee ardaahu waa halaagay macnahaas waa u yimaadaa ardaahu sida tarada oo kale tarada min aljabal wana waa ka dhacay taasoo kaleo almutaradiya waa neefkii dee intuu meel kaba dhacay sidaa ku baktiya kuba dhintay oo kale in gawriciisa la haleerine waxyaalaha baktigaa kaba mid ahaa macnuhuna markaa muxuu noqonayaa ahlakuuhumaa wa atcabuuhumaa xataa tarakuuhumaa weye inay say u fuushanaayeen markii horey uga eryayeen bay halaageen way daariyeen ilaahay kaba tegeen adigu macnuu waa isku dhow yahay laakiin him saaxib almufhim aman horta maya ibn اlasiir isagu ta hore ayaa muxuu ardaytuta inoo taalla markuu qabanayay waa nihaayihiisa kitaabkiisan annihaaya ee xadiidka qariibkiisa kaba hadla isagoo ka dhig macnaa ramaytu wataraktu buu kuma fasiray ardowhum macnaa waa san ku laqbeeyo way kaba tegeenoo oo macnuhu waxa weeyaan buu leeyahay cabsidoodii daraaddeed ayay fardahoodii laba farasoo ka mid ah ayay ka tegeenoo bal way ka cabsi ay ka cabsanayaan in la soo gaadho ayaanay u joogsan bal oonay kaxaysan in saaxib almuslim isagu wuxuu raajax yeelaa adaal almucjama inay tahay isagoo le haddii aan daal shemuhmalada kaba dhigno halaag iyo taasa ee waata inoo soo socotay inuu kaxaysto labadii faras uu kaxeeyey saxaabigan uu kaxeeyo haddii ay halaageen oy halaagsameen muu kaxayn kareen macnuhu markaa wuxuu leeyahay ardow in ardadii waa shaygaa daciifka ama kaa ceebaysane laba farasoo dee u socon waayey oo kari waayey inay ordaan ama ay socdaan ayay meeshii kaga tegeen taasba weeye macnuhu ardow farasayni calaa samiya qaala wuxuu ihi faji'tu waan imiyo bihimaa labadii faras baan la imi asuuquhumaa xaal aan kaxaynayo ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam labadii farasa noo wada ayuu dee rasuulki ilaahiy intuu kusoo noqdayna iyagii markii dambe uu ka hadhay meelahaasuu kaga hadhay labadii faras buu soo kaxeeyey isagoo dabada ka wada ayuu u keenay rasuulki ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu uhi walaxiqanii waxa isoo gaadhay oo ciidankii kasoo go-ay isna isoo gaadhay caamirun caamirna waa ta aynu soo maray inuu walaalkii riwaayanu aragnay adeerkiina waana inoo soo socotaaba adeerkiisa oo ka cabiri doona waanu soo jamcinay awal hore caamir baa wuxuu ila soo gaadhay bisadiixatin weel fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay madqatun min labanin waa cano baraxa in barax iyo wasadiixatin sadiixo fiiha maa-un biyo ay ku sugan yahay nooc weelalka kaba mid eh laakiin wuxuu leeyahay sadexadu waa inaan min juluudin sadixa bacduhu calaa bacdin waa weel harga ka samaysan adigu kasoo qaadi inuu qarbadba ama sibraarba ahaa un taas harga laakiin dee midkoodka kale la duldhigay uunoo laysu geeyey taas baa la yidhaahha macnuu waxa weeyaanun labuusiday oo weelkaas dee hargaha ka samaysan ah mid waxaa ku jiray waxoogaa baraxaa ku jiray madqaduna waxa weeye oo madqa waa kan e waa allaban lmamsuuju bilma taas baa la yidhaha waa canhii baraxaa taas baa madqa lagu magacaabaa dee kolley waxoogaa yar bay ahayd oo may badnayn imaka intan uu siday iyo biyana waa u siday canahaasna waa u siday waa ilaa dee subaxdiina waxaa la arkaa ilaa waqtigaasna inaanu waxba dhadhaminba weeye madqa markaa macnaheedu taas weeye xataa idaa jana albalaamu wakhtalad jaa-uu bimadqin iyadoo ta'da la gooyana dee madqunna waa saasun waa baraxa uunoo jaa-uu bimadqin hal ra-ayta di'ba qad ni madqiga sheegayo malaa reer usoo hoydo ee wuxuu markuu halku dee wax fiican iyo in wax fiican lagu soo oriyeeye ka eegayaa markii dee dhulkii madoobaado on waxba la arkayn ayay la yimaadeen buu kaba cabiraya madqine werigaa yey ma aragtay ujeedadu midabkiisu wada caano saafiya ma ahayno midab yey oo kale ayaa waxay keeneena caano iyo biyaha la iskuba daray ahaayo xataa idaa jana dalaamu ikhtalad jaa-u bimadqin hal ra-ayta nicma qad bal markaa madqi waa kaas iyo madqatun markaa kolley malaa ta'dan la geliyana wax badan ma ahayn san bay shuraxda uguma fasireen waa qaliilu min labanin mamsuujin bilma oo waxoogaa baraxa iyo biyo isagoo wada ayuu ii yimi fatawada'tu waan weysaystay biyihii wa sharibtu madqigiina waan cabbay uma ataytu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baan u imi walxal huwa isagu cala lmaai biyo korkood biyihii uu ku sugaynaya biyihii alladii biyahaasoo xalla'tuhum ay darabtuhum canhu biyihii aan ka eriyey nimankii ay islahayn ka cabbay markay arkeen ay ka carareen meeshii biyihii baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ciidankii soo gaadheen halkii bay joogeen halkii baa wax lagu qalanayay ama lagu karsanayay markaasaan ugu imi halkaa rasuulka ilaahay waana waqti habeenaba faidaa waaba wuxuun baaba igu soo kadiyey rasuulullahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay oo qad akhada qaaday tilkan ibila geeli waa geelii uu dee kasoo reebay way wada heleen waa la ururiyey iyo wa kulla shayin shay kasta oo istamqadatuha ay khallastu min almushrikiina wax kasta on kasoo badbaadiyey ama kala soo hadho on kasoo furtay nimankii mushrikiintaa iyo wa kulla rumxin wa burdatin naymaha wixii ay qaadeenna waa kan laba faras buu watay wax kalena waa suurtagal inuu ka raa dee warmo iyadoo waa ti aynu soo maray ilaa soddon rumxi iyo marooyin iyo waxyaalo wa kulla rumxin wa burdatin waa rumxi iyo burdo kasta oo aan markaa calaabde waa halkii waa kii meel kastabad wax duldhigayay wixii oo dhan waa lasoo ururiyo waa la wada hayaa tii baaban arkay buna igu soo kadisay waydaa waaba wuxun baaba haddana aan arkay oo igu soo kadiyay bilaalu bilaal oo naxara naaqata min alibili macnaa gowracay oo dhundhabay hal geelii kaba mid ah aladi istanqadtu min alqawmi geelii aan kasoo dhiciyeen kasoo reebay nimankii qowmka ah nimankii hal kaba mid ah balse baa nusqooyinka intooda badan dhacday alladi naaqata min alibili aladi barhkoodna waxaa dhacay naaqatan min alibili lati kollay alati unbaaba dee markaa aynu egno kalaam ahaan markaa dee sawaabka sheekuna wuxuu leeyahy taas baa awjuho lafdiga alibil waa dee ismu jamc waana muanas waxaana sheeku leeyahy raximah llahu tacaala aadamiga wixii aan ahayne asmaadaa jumuucdii waa wada muanas ninkii shaacirka ahaa ina qawmii tajamacu adu hadalkiisa muxuu dhahay kullu jamcin muanasu macnaa jamc kasta muanasoo jumacde asmaa ljumuuc waxaan aadamiyiinta ahayn waa muanas macnaa ujeedadu waa lafdigu macno ahaan way ee amase yihiin waa wax dhadig saa daraaddeed halkan maxay ahayd dee alibil waa ismu jamcin waa muanase allati alladiina waa lafdi mudakara sheekhu wuxuu leeyahay ka horena waa saxiixo damiirka qaniimaa loogu celiyay kolleyna wejkaasi ma muuqdo dee sheekhu uu sheegaya oo qaniimo xataa haddaan eegno laftiga alqaniima isaguna waa lafti muanasa oo dee isaga naftiisa allati buu keeni lahay alladii ma keeneen sheekhu tu kaba cabiray bal waxa weeye saa riwaayaadkaa kale ama nuskooyinka qaarkood dhacday oo allati ah ayaa ahta dee waafaqsan si dee luqada ama carabi ahaantii waafaqsan bal adigu macnuhu waa inoo dhan yahaye hal geelii kamida ayaa meeshii lagu gowraco lagu qalay markaasna waaba dee isagu intaanu soo gaadhin bay ahayd oo harigii waa laga saaro waaba la dubaya waydaa waaba bilaal buu sheegaya huwa bilaal yashki inuu u dubayo lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam min kabidiha wa sanaamiha macnaa beerkeedii wax kaba mida mintu waa litabciide iyo kuruskeedii wax kaba mida ayuu markaa uba dubayey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qaala wuxuu yidhi salaam waa odhanaya qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi khallinii macnaa utruknii weeye idaah fa antakibu min alqawmi oo bal masalan waanay suurtagal bay ahaan laydhi halkan fa antakibana in la yidhaaho oo dee fa'dii sababiyad ahayd amar dabadii bay dhacday oo dee ficilka mudaaricna an mudmaro ah oo dee waajibnimo u qarsooniha laba nasbise waa meelihii laba nasbin jiray dee waa fadi oo imaka caadifun lagaba dhigay aan fa'daa sababiyada a lagaba dhigin bay noqono khallinii idaa fa antakhibu waan dooranayaa min alqowmi qowmkii oo macnaa mi-ta rajulin bal waxaad idaysaad ii ogolaataa inaan dadkan joogo waa ciidankii rasuulka ilaahay la socday boqol nin ka xusho oon boqol nin ka kala baxo fa attabicu waan raaci alqowma nimankii baan ka daba tegi falaa yabqaa ma hadhayo minhum iyaga mukhbirun ku warama oo macnaa ujeedadu ilaa qataltu inuu dilo un mooyo dhammaan waan wada diliyo kama hadhayo markaa nin iyagii warkooda geeyo reerahoodii ugeeyo kama warama wixii hele kama warama kamama hadhayo ujeedadu idaa aan boqol nin kaxayso nimankii aan ka daba tagno dee markaas hala aanu soo wada dilo si aanu nin iyaga warkooda iyo wixii helay sheegaaba reerahoodii u gaadhin qaala markaa wuxuu ihi fadaxika rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa qoslay kollay waa buqdigiisa gaalo iyo dee shiddadan iyo jacaylkiisa jihaad uu jeceliyo umuurahan oo xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu nawaajidiisii nawaajida kolkol in badan anyaanbay kuwa fasira waanasan imaka nawowi labada macnoba intuu soo qaatay uu leeyahay kaas baa saxiixo haddii anyaab lagu fasiro waa miciyihii uno si bal matalan rasuulka ilaahay sifadiisa kuba soo aroortay ee ahaa inuu daxigiisu tabasum ahaa ilka caddayn unuu ahaa iyada markaa way waafaqaysa anyaabta markan kuba fasirno nawaajid waxaa kaloo la yidhaha ama gawsaha guud ahaan adraasan barhkoodna waxay yidhaahdo dee waabayn adraas ulxulum qaangaadhka gawsaskiisa waa gawsdambeedyada dee ruuxu markuu qaangaadho markaas sooba baxay adraas alxulum kaba cabiraan taasna markaa waxay tilmaamaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ziyaado ka badan si dee bal masalan siirada ama shamaaishiisa uba timi ahayd qosalkiisu inuu markaa tabasumaa wax ka badan inuu qoslay taasna dee halkan maahay meelo kalena rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa lainooga soo naqliyeyba bal haddii dee iyada taa hore aan ku fasirna waxaan leenahay ziyaado ma keenaysa haddaan taa kuba fasirno waxaan leenahay arrintaas soo aroortay ee sifadiisa ku soo aroortay ahayd in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qosalkiisu tabasum uu ahaa waa gaalibka waa sii badnayd weeye laakiin fii bacdi alaxwaal ama fii bacdi alaxyaan rasuulka ilahay intaa in ka badan waa qoslay deetana taasaan kuwa xambaarayna haddaynaan anyaabta kuba fasirin bal rasuulka ilaahay ilaa ay muuqatay nawaajidiisii fii dawi naar waa habeen dee waa iftiinkii markaa dabkan la shidayo iftiinkiisii ayay uguba muuqatay faqaala wuxu uhi yaa salamatu aturaka ay atadunnu nafsaka weya ma u malaynaysaa maisu malaynaysaa kunta inaad ahayd faacila waxaas mid sameeyo haddaad bal boqolkaa aan kuu fasaxo weeye ood maanta boqolka haysato saa inaad yeeri lahayd inay kula too ma u malaynaysaa inaad soo wada dili lahayd qultu nacam maxaa baan idhi waladii akramaka waxaan ku dhaartay ilaahay ku karaameeye e ha faqaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee waxyiguu imanayo waxaanu isagu ogeyn ogaa inahum iyagii nimanka aada sheegaysa alaana imika la yuqrawna waxa lagu sooriyeynayaa fii ardi qadafana reer way galbadeen reerahoodii bay gaadheen oo dhulkii ay degayeen ee dee ay ka soo duuleene qadafaan dhulkoodii ayaaba lagu sooriyeynayaa imika taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa dee adigu tana waa mucjizaadkii si kolle xadiidkana dhowr mucjiza inooguba sugan oo dee waxa weeye tani ay kaba mid tahay oo ah dee shay qeyb uu kaba warramay warkiina si unbuu noqdo waaba kan fajaءa rajulu nin baa yimi min qadafana reer qadafaan kaba mid ahaa faqaala wuxuu yihi naxara lahum fulaanun waa nin dee reerkooda kaba miduu magacaabay hebel baa wuxuu u qalay jazuuran jazuur waa tii halkii aynu kuba soo marray rasuulka ilaahay dhibtii badnayd ee uu kala kulmay nimanka mushrikiinta xadiidkeedii markii salaa jasuurin la saaray anir waa neefkaa lageel ee la gowraco falamaa kashafuu neef wuu qalay aduug geela falamaa kashafuu markay faydeen ay saareen jilda haraggii laga saaray weli may karsan weli ama may duban haraggii unbaa lagaba saaray ayay ra-ow arkeen gubaara boodh arkeen faqaaluu waxay yidhaaheen ataakum lqowmu qowmkiibaa idin yimi waa kanoo waa rasuulkii ilaahay iyo ciidankii muslimiinta fakharajuu harimin halkiina way ka carareen oo cuntadii taas iyo neefkii loo qalayna dee malaa daraftu deganaayo way ka carareen fakharajuu haaribiina adugu halkii habeenkii baa la joogay wuxuu yihi markaas saxaabigii falamaa asbaxnaa markanu waa bariisanay ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yihi kaana khayra fursaanina fursaanteenna ka ugu khayr badan waxa ahaa alyowma maanta abu qataadata abu qataada oo abu qataada isagaa raggii fursaanta ah ee fardaa fuushanaaya ee maalintaa socday waana ninka markaa ninkii ugu khayrka badnaa isaga bana xaggaa isaga ugu nafciyo waxtar badnaa wey wa khayra rajaalatina dad kuwii lugteennii waa dadkii iyagoo aan wax fuushanayn ee lugta ahaa kaasna kii ugu khayrka badnaa wuxuu ahaa salamatu oo dee waxa weeyaan ciidanku waxaan lasoo helay iyo wixii laga soo celiyey nimankii ay markii hore qaadeen iyo waxaan laga furtay wax oo dhan dee sababtiisun bay ahaydba sababtiisun bay ahayd marka wakhayra rajaalatina salamatu salama ayuha sheekuna wuxuu leeyahy xadiidka waxay nooguba sugan qeybtan ama intan inay mustaxab tahay wax dee banaan ay tahay bal mustaxaba ay tahay ammaan la amaano cala shujcaani wasaa'ir ahli lfadaail dadka geesiyada ah ama dadkii dee wax kale yaanay dagaalba noqonin ahlalfadliga ee wax kale u weyn taray in laba ammaano markay wax fiican sameeyaan waayo taa maxaa ku sugan ammaanta iyagii horta la dhiiriya tarkiib waa kuba sugan yahay dadkii kale keyrkood ahaayo dee fadligoodiina loo muujiya iyaga arrintana tan oo kale iyo ficilkaasoo kale inay la yimaadaan laguma dhiriyaana way kuba sugan tahay laakiin wuxuu leeyahy marka taa la odhanaya waa ruuxii looga aamin yahay in arrinkan uu kuba fidn fidno looga aamin yahay ee ruuxii uu isa gelayo isla weyne iyo kibir iyo waxyaalo halkaasiyo isagoo idhaa cidmo kaama roona iyada kaa ee icjaab looga baqanayo kan waa laga daynaya waa ciddii dee looga aaminahaa buu leeyahy waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calay wasalam labadoodiiba u amaanay qaala wuxuu ihi salama uma acdaanii wuu isiiyey rasuul ullahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay sahmayni laba nasiib ayuu isiiyey sahma alfarisi ninkii faariska ahaa sahmigiisii iyo wa sahma raajili kii lugtaa sahmigiisiiba uu isiiyey macnaa ninkani wax weyn buu maalintaa taray sahm alfaris iyo sahm araajil labadaba waynu soo maray oo dee markaa dagaal la galee khaniimo la helee la qaybinayo dadkii dagaalkaa galay loo qaybinayo ruuxii lugta ahaa iyo ruuxii faras fuushanaa kollay waa nasiibkooda kala badan oo sababtana horaan usoo sheegnay ee halka saddex sahmi uu qaadanaya farisku kana raajilkuna sahmi buu qaadanaya maanta isagoo raajil ahaa ayuu ruuxii raajilkaa sahmigii uu helayeyna siiyey nin farisa intuu helayana dee kollayna malaa waxaanuu isagu soo reebay iyaga kaba soo reebay ina wixii iyagu ay qaadeen ee rasuulka ilaahay liqaaxiisa iyo dahrigaasi iyagu khaniime maaha waa xoolo ciddii lahayd ba ay leh wax la qaybsanaya maaha waa laga soo dhiciya wixii iyagu ay lahaayeenna laga helay un weeyeen bay ta noqonaysaa markaa siintan rasuulka ilaahi uu siiyeyna waxna waa wixii uu xaqa u lahaayo waa sahm araajil waxna waa nafalkii aynu soo marnay ziyaadadii la siinayey ruuxii wax weyn qabtay ama waxtar weyn markaa jihaadka ama dee waxaa camalkaa lagu jiray ama dee jihaadkaa isaga waxtar weyn laba yimi waa wixii ziyaadadaha la siinayen hore usoo marree nafalka laga cabiraya ama lagu magacaabayay tibay inta kala tahay saamigan fariskee la siiyey dee waanu martay maanta oo waa taan aragnay wixii uu sameeyey iyo bal ciidankii oo dhan markaa inuu isagu waxaanay samayn ciidankii oo dhan oo laysku wada daray isagu sameeyey فجمعهma لي جaميعا رasuulka ilaahay labadii sahmi o isugu kay daray buuri ثuma أrdفnيi رasuul الlahi صلى الله عليه وaسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu igu qaaday waraahu gadaashiisa calى الcadbاء hashiisii alcadbاء la oranayey hashii rasuulka ilaahay salawaat الlahi وaسلaaم عalيه aslka hore alcadbاna waa almashquqaة الأdn waa ta dhegteedu dilaacsan tahay aljadcana waa ta dhegteedu wax ka go-an yihiin iyo alqaswa iyo taasi waa jadciga iyo waa goyn ama go-itaan wax dhegta kamidi uu go-an yahay laakiin waxaa la yidhaha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh hashiis sifadaa may lahaynba waa magac u baxay un iyo la qabay lahayd une raajiciina xaaladnay kuwa laamaya ila madinati madiina qaala wuxuu yihi saxaabigan xaliba intaa waan soo aragnay in rasuulka ilaahay qaaday oo isagu raaxiladiisii kuma qaado dee marar badanna waan soo ogaanay hadday neefku uu karayo ruux wax ka badan uu qaadi karayo inay culays iyo dhib adagi ugaba imanayn inay banaan tahay markaa kol hadduu karayo fa bayna waqti naxnu anagu nasiru aanu soconno eg rasuulka ilaahay buu dee waana isagii raajil buu intii hore o dhan ah waa ninkaa intii oo dhan maalintii ee waxa weeyaan subaxdii ilaa galabtii ordayay uune dagaalamayey bal markaa rasuulka ilaahay baa qaaday salawaat ullaahi wasalaamu calayh raaxiladiisii buu kuma qaaday in waa nooc tashriif iyo takriimba markaasaa wuxuu yihi annagoo soconayna qaala wuxuu yihi wa kaana rajulun wuxuu ahaa nin min alansaari ansaar kaba mid laa yusbaqu mid aan laga dheerayn shaddan waa cadwan weeye markay orod noqoto nin aan laga dheerayn jirin ayaa jiray oo ansaara yacnii cadwa cala rijlayn fajacala yaquulu ninkii baa wuxuu bilaabay anaa guda galay sharaca yaquulu inuu leeyahay alaa musaabiqun ila lmadiinati madiinada waa lagu sii jeedaa alaa hooyaay musaabiq ma jiraa musaabiqun ku beratamayo ila lmadiinati ilaa madiina yaa ila beratamayuu leeyahay oo taas hal min musaabiqin waa ku celcelinaya rasuulka ilaahay waa maqlayaa dadkina way maqlayaan fajacala wuxuu bilaabay yacuudu dalika arrinkaa inuu ku celcelinayo qaala wuxu uhi falamaa samictu kalaamahu markan hadalkiisii maqlay isagana waa taan aragnay uu lahaaba aniga dee nin aan waxa weeyaan eryanaya ama raadsanayaana igama baxsanayo mid isagu dee waxa weeyaan eryanayaana ima soo gaadhay waa tii xalay aynu kuma soo marray inu lahaa nin saasuu ah eewanatan aragno raggii fardaa fuushanayna fursaan bay ahayn raggani ay ka badin waayeen bekolba taas fursaanti kale muslimiintana uu kaba dheereey u ka horeeye haddaba wuxuu yihi qaala falamaa samictu kalaamahu qultu waxaa idhi ama tukrimunio miyaad karaameyn ahayn kariiman ruux kariim oo dee maxaad hadalkan ugu celcelinaysaa ruux kariima miyaanad dee ka xishoonayn oonad maamuusayn ama karaameynayn walaa tahabu aanad ka haybaysanayn shariifa ruux shariifa oo maxaad leedahay yaa ila beratamayay yaa tanna aad igu celcelinaysaa qaala wuxuu uhi laa may cid aan halkan uga haybaysanayaa ma jirto ilaa an yakuuna rasuul allahi sala ilaa an yakuuna rasuul allahi sala allahu alay wasalam ruuxaas inuu rasuulka ilaahay un yahay un mooyaane maya ruuxa anigu aan cid ka soo reebayo ama aan halkan dee waxa weeyaan ka haybaysanaya ma jirto inta kale o dhan waan leeyahay hal min musaabiq qaala wuxuu yihi salama odhanaya qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi biabi wa ummii ay ka biabi wa ummii darnii idaah watruknii macnaha dee darni horaan ficilkan malaiyo wadacay uga soo hadlay daciyo dare oo dee aan i imaka maadigiisii iyo waxa weeyaan mudaariciisi iyo dee amarkiisa waa kaa la isticmaalaye mudaaric maadigiisu aad buu u yariyiyo masderkiisa wadara oo wadartu dee haaliban lama isticmaalo ee laakiin waa kan yadaru iyo dar maadi iyo mudaaric laba mudaaric iyo amarkii laba isticmaalayo darni idaah watrukni isagoo haddee raaxiladiina uu fuushan yahay rasuulka ilaahay buu la fuushan yahay faliusaabiqa arajula hay idaah faliusaabiqa likay usaabiqa si aan ula baratamaa rajula minkan bal halkan ficilku waa kaa inoo mansuubka oo dee wataa saasuu inoo xarakeysan yahay waxaa weeyaan laba xaalaba waan ku nasbin karaynaa inaan fa'dan zaa'ida ka dhigno fa zaa'ida aan kaba dhigno laamkuna laamkii laamkay la odhanayay uu noqdo dee antuna kolle waa an mudmara un markaas waana sidan ku laqbeeyo markaan idhaahno darni idaar oo iga tag rasuulka ilah iyo fasaxa weeye faliusaabiqa liusaabiqa likay usaabiqa weeye sidaan ula baratama fa'dina zaa'idaan ka dhigaynaa ninkan taasi waa mid wejka labaad inaan laamtan dee zaa'ide ka dhigno fa'da ka dambaysa fa'duna kii sababiyad ahayd ay tahay e waxaanan macruufo kada wowdan iyo ama waaw maci iyo fa'daa sababiyadii e waa xaalooyin waxoogaa ah oy kaba mid tahay amar dabadii hadday dhacaan iyo waxbaa ficilkii mudaarican mudmaro oo dabadood qarsoono wujuub ahaan loo qariyaa lagu nasbiya iyada markaa haddaan taan ilaha ficilku mansuub bacda fa sababiya muxuu markaa noqon darni idaah laamtii baan zaa'ida ka dhigaynaa fa usaabiqa oo fadna sabiya noqonaysa markaa de haddaad idaysta aan la tartamo oo taas arajula ninkan la baratamo qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in shita haddaad doontid maxay ifcal fafcal weye haddaad adigu doontid taas fafcal sameeh qaala saxaabigii baa markaa wuxu uhi qultu waxaa idhi ninkii idhab ilayka macnaha idhab liwajika weya orod imakaaba bilow orodkii hadda weli sooma dhaadhicinba waa soo dhaadhacaya isagii waa isubaadee marka ninkana waa ninka aan laga dheerayn jirin laakiin dee salama waa ninka daran isagii oo markaas markaasaa wuxuu yihi idhab ilayka bal idhab ilayka idhabtaan ku tacalujinayna idhabna waa ficlo amar waana siday kuma dambiyeen macnuhuna waa maxay idhab ilayka idhab liwajika way waa xaggaa jihadaa aad doonaysay inaan u orodno ee kollay jihadii madiinay noqonaysa bal u kaco orodkaagii iska bilowba weeye oo idhab ilayka wasanaytu waan laabay rijlaya labadaydii lugood baan laabay oo dee intuu soo dhaadhacay waa dee si uu u ordo fa dafartu waan booday oo facadowtu waan orday adna macnaa dafrigu waa boodid waan booday oo facadowtu waan orday oo ujeedadu ninkiina waa ka horeeye laakiin ka daba cararay wuxuu yihi saxaabiga qaala salama wuxuu yihi farabadtu calayhi sharafan aw sharafayni astabqii nafasii ama nafsiinaba bal nafasii horta kuwad farabadtu ay xabastu calayhi isaga korkii waxaan xabaasay oo dee aan joogsaday oo naftaydii aan ka joojiyey jarigii sharafan aw sharafayni waxaa iigu sugan sharaxa sheekuna uu kuba fasiray rabadtu xabastu nafsii can iljaryi الshadiid washarafu martafaca min alard oo sharafka waxaa la yidhaha waa meesha taagga ayaa la yidhaha kolley sharaf albayda iyo kitaabkii waati aynu kuba soo marray halkii xaj iyo meesha taaggaa la yidhaahaa rabdigiina imaka waa ti dee rabdigu xabsi buu ahaa naftaydii baan ka joojiyey weeye orodkii badnaa macnaha dee waa orday markii hore laakiin waa si weliba quwadiisa ay ugu baaqi noqoto sida inay lama dhawa marka la dhowaado ee magaaladii lagu dhow yahay uu quwadiisii ula soo baxo isagoo inuu intaa ka horreysay aanu istaalin ayaa muxuu leeyahay naftaydii baan xabaasoon ka joojiyey orodkii badnaa in la ordo dee ilaa meel taagan ama laba taag bal waa si isagu deena way kuba fasiray ta hore sidaasaan ku daynaa laakiin sharafka macno labaad baa jira oo sharafku uu kuba yimaado dalaqan markaa dalaq inta markaa kasoo qaad faras oo kale iyo waxaa lagu beretamaya markaa la eriyo masaafada dee ilaa uu bal matalan uu ka joogsanayo taasi oo kale sharaf baa lagu magacaabaa ama dalaq baa lagu magacaabaa taas oo kale waa in mar la ordo orod dheer la ordo taasna dalaq waa la yidhaahaa macnuhuna markaa waxa weeye si uu bal naftiisiisa dee inoo dambaysaba astabqi nafasi aanu u daalin oo marka dambe aan loogaba badin ayuu intii hore quwadii iyo orodkii badnaa uu lahaa lamuu soo bixin kolba waa joogsanayay ama orod badan muu ordahayn oo jarigii badnaa buu naftiisii kaba joojinayay si aanu dee inta u hinraago nafaskiisa u bato u ciiiriyamo hadhow aanu noqdo uu noqdo markaa mid socon waayaba bal taasoo waana sida isaga qurdubi kuma fasiro halkan dalaqan aw dalaqayni taasbuu kuma fasira shawd alwaaxida waa taas macnuna waxa weeyaan un kolley xadiidka macnihiisu uu yahay bal nafasna way inoo dambaysaaye marka dambeu aada u ordi doonaaye inta hore oo dhan buu kolkol ayar iska ordayey isagoo dee waxa weeyaan la sugaya orodkiisii iyo quwadiisii ciyaarta markay qeyb damto qeybteeda dambe lama sugaye marka la dhawaado un bal taas bay ahaydoo in waa farabadtu calayhi sharafan aw sharafayni astabqi anoo dalbaya baaqinimada nafasii nafaskayga baaqinimadiisa dalbayaba nafasiina infada fadxadeeday ku dabdiyeen waana neefsigi iyo tanafuskii buu noqon marka marka nafaska iyo kuma fasirno macnuuna waxa weeye anahu rafaqa fii jariyi makhaafata diiqi tanafus orodkiisii buu bnaa si xoogle umu ordin si xawlile umu ordin ee waa si aanu marka de xoog u ordo nafaskan oo cili ku cililiyamay ama isagoo hinraagayo dee nafneef neefsi badan tuuraya aanu marka dambe deetay noqoto mid socon buu waayo ordi kari waayo si aanu uma noqon ayuu si debacsan buu u ordayay un taas baa macnuu yahay isagana wuxuu leeyahy raximah llahu tacala bifatxi lfa waa lianlaa yanqada cani lbahr baharna waa marka ruuxu hinraagayo nafas badan uu leeyahay taas bay bahar yidhaahaan waxaa kaloo dee adigu barhkood ay kuma dabdiyeen nafsi oo macnuhuna wuxuu leeyahay anoo naftaydii uba raaxaynaya doonaya raaxadeeda iyo bal matalan si oo ka fudaydinaya jarigii badnaa taas ugaba raaxaynaya ayaan taa la imanaya oo kalba waan yar joogsanaya ama orodkaan yaraynaya macnuun uma cadawtu fii asari ag markuu saa yeelay ayaan haddana ka daba tegayoo farabadtu calayhi sharafan farabadtu ay xabastu nafsii can iljari اljadiid wa calayhi calaa hada shaksi mutasaabiq sharafan aw sharafayni laba markaa sharaf oo ama ama sharaf keliya waa shaw dee laba in meel taagiyo irtifaac ama se dalaqii horubaan kuma fasiranaynaa labadii macdaba meesha way imanayaan uma bacdigeed inii anigu rafactu macnaha asractu weeye aad baan u degdegay oo ninkuu ka horeeya intaa isagaa iska dee socodkiisii iyo orodkiisii uu isubaa dee haddana naftiisiina uu dhowraya waxaanu la sugayaa bal marka la dhowaado si uu markaa quwadii iyo orodkiisa ulaba soo baxo haddaba intii hore wuxuu aayar ordaba rafactu macnaa asractu weeye waan degdegay macnaa aad baan u ziyaadiyey kollay rafcigana waa nooc socodka kaba mid ahoo xadiidkii abu qataade markii uu kaba waramayey uu dilay saydulwaxshigii markii de ay usoo socdeen maka ay uga soo socdeen ama dameer dibadeedkii uu dilay markay kuga soo socdeen rasuulkii ilaahay iyo waatii rafci iyo taqriib iyo socdo macana nooc socdada kaba mida oo kala badan baynu halkaa kuba soo marnay ama xadiidkaa kuba soo aragnay macnaha rafactud imaka halkan waa asractu fi aljaryi xataa alxaqahu ilaa kay alxaqahu xataa adana macnaa kay kaba dhig waa kay alxaqahu si aan ninkii u gaadho ayaan aada u degdegay qaala wuxuu ihi markaa salama fa asubtuu bayna katifayhi waa soo gaadhay ninkii weli madiinana lama gelin mudaaricuu ka cabirayna waa xaaladii horeu kaba xikaayoonayaa fa asubtuhu ay sakabtuhu weeye waan dhirbaaxayoo waa ta aan lahayn saki waxaa la yidhaha darbu darbu bilyadi mabsuudata bayna katifay labadiisa garab dhexdooda macnaa wuu soo gaadhay halkaa labada garab dhexdoodu gacantiisii kagaba dhuftay oo qaala wuxuu yihi markaa qultu waxaan idhi qad subiqta waa lagaa dheereeyey wallahi dayne waa kaa soo gaadhay waana weli masaafadina way dambaysaa ee isagiina waa kaa soo gaadhay welina madiine lama gelin markaasaan igu ihi qad subiqta waa lagaa dheereeyey wallahi waan ku dhaartay qaala ninkii baa wuxuu ihi ana adun ana adunu dalika waaqacan ana waan u malaynaya in layga dheereeyey qaala saxaabi wuxu uhi fasabaqtu ila lmadiina markii dambe uu dhaafay oo madiinaan ugaba dheereeyey qaala wuxuu ihi markaas saxaabigii waa salama wata hadalkiya fa wallahi baan ku dhaartee maa labisnaa maanaan joogin nagayn madiina kumaanaan nagaanin ilaa alaata layaalin saddex habeenun mooye xataa kharajnaa ilaanu u baxnay ilaa khaybara khaybar maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam xadiidku waa dheer yahay kollayna sulxu xudaybiya qayb baan sooba aragnay ama xudaybiya intii badnaydda ghaswatu diqarad baa qaadatay qaybtan nimanka inoo bilaabantayna waa khaybar saas buu sheekhu raximah llahu tacaala tarjamadii ugaba cabiray in baabu ghaswati diqaradin wa gayriha iyo keyrkeedba waayo xadiidkeennan aan hayno ayaa intaba kulansanayay khaybarna horeynuu soo maray qisadeeda waan soo maray laakiin halkana wax ziyaadaa inoo iman doono xadiidkan salaamo inooguba iman doona arrinta jirtaana waxa weeyaan xadiidkasa inoogu sugan qaswadii biqarade makaamadu qarad iyo khaybar saddex habeenunbaa u dhexeeyo macnaa khaybar baa dambaysay qaswada biqarad baa horeysay waxaa u dhexeeyeyna saddex habeenun bay ahaayeen markaasna dee qaradna waxay markii ay ka yimaadeen madiina maka dee dusheeda ee xudaybiye ay ka soo noqdeen un baabay ahayd sidaan sooba ogaanay taas waa sida xadiidka inoogaba sugan saxiixa muslim ahla siyar kolley arrintoodu way ka yar duwan tahay xagga marka la eego waqti ahaan oo iyagu waxay kaba dhigaan qaswadan dii qarad inay sanadii lixaad ee hijirada dhacday jumaad bay ama jumaadul uulay kaba dhigaan inay dhacday oo iyada ayaa dhacay waxaa benilmustaliq baa kuba xigay xudaybiyaa ku xigtay dee markii dambe rasuulka ilaahay intuu ku noqdo xudaybiye kaba laabmay oo dulxijo iyo in muxarama uu joogay dulxi markaas ayuu muxaram iyadoonay dhammaan buu u baxay khaybar taas bay yidhaahdeen macnuhuna waa maxay duqarad waxay ka dhigaan inay waqtigan ka horreysay bal ay ka horreysay xudaybiye ay ka horreysay reer banilmustaliqna ay ka horreysay oo bal taas bay kaba dhigaan laakiin xadiidkeena aimada qaarkood waa san imaamkan qurdubi la yidhaahyo kitaabkeenan sharxay khaasatan mukhtasarkiisa sharxayna markuu arrintaa ahla siyar soo qaado kaba dhigana inaanay iskuba khilaafsanayna arrintoodu taa tahay ayaa wuxuu ka dhigaa arrintani inay wahan min bacdi ruwa tahay waa si isaw kaba dhigo laakiin xaafid maxajari walow aanu warin laakiin bukhaari baa wuxuu markuu qaswada diiqarad soo dhigtay xadiidkeennan dheer kumaba sugnaa ayaa wuxuu yidhaahaa waa tii ay aqaaluu calaa liqaaxi rasuulillaahi sala allahu alay wasalam qabla khaybara bihalaatin mata uu ku dhigtaa xadiidka maana dee waatu ictimaadsanaya bukhaariba waxaana weeye qaswada diiqarad taa ay bal matalan rasuulka ilaahay liqaaxdiisii lasoo weeraray laba qaaday khaybarna saddex shay ka horreysay waa bukhaarina waa sida uu sugo xadiidkana tan baa inooguba sugana bal siduu xaafid maxajar walow kalaam uu leeyahay si uu kuba jamciyaana ay jirto laakiin waxa ay noqonaysaa un maa fi saxiixi asaxu mima dakarahu ahlu siyar weeye waxaan saxiixa inooguma sugan ayaa ka dee raajaxsan kana sixa badan ahlu siyarku wixii ay sheegeen oo waayo ahlu siyar waxaa lagu yaqaanaa wixii soo arooroo dhan bay soo ururiyaan ay sheegaan saa daraaddeed bay riwaayaadkooda waxyaalo dee saxiixina ay u dhacdaa waxyaalo munkar iyo wax daciifina uu dhacaa qasadkoodaa wixii meesha yimi o dhan ay soo ururiyaan marka arrintan saxiixa inooguma sugan oo ah qaswada diqarad haddaan la odhan mar horena waxbaa dhacay oo saa dee riwaayo kuba timi laba goor iyobay arrintan qoladan reer kadafan iyo fazaariya weerarkoodu ahayd haddaan taa laba odhan san saxiixa inooguma sugan oo ah khaybar inay habeenadan kaba horreysay xudaybiyana kaba dambeysay ayaa ka asaxa saa kutubta siirada kuba sugan bal markaa wuxuu yihi maca rasuul qaala wuxuu uhi fajaca rasuulka ilaahay baan baxnay maciisa qaala salama wuxuu ihi fajacala cami adeerkay baa wuxuu gudagal bilaabay caamirun akhina waa ta aan soo maray caamirunna ee laakiin horaan usoo jamcinay fajacala cami caamirun yartajizu bilqowmi ay yunshidu lilqowmi qowmkii buu baxrigaa ama wasankaa rajadka la yidhaaho ayuu ugu inshaadayey oo wuxuu lahaa تاللhi لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك إلaه فضلgaaga ma سقنayna kamaanaan kaaftoomin فثبت الأقدام in لاaqyna وأنزل السكينة عليna horeyn usoo maray لqبadoode فqاaلa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baa wuxuu yihi من hذا wa ayo ninkani bal waan sii wadi doonaaye halkan مسaaبqadoo kale imaamka ayaa waxoogaa yar sheegayo xagga xukunkeeda xadiidku wuxuu daliil u yahay buu leeyahay waa qeybtan kolley dee fawaa'idiisana wax intaas waa fawaid kala duwan buu xadiidku leeyahay waa tan inay bannaan tahay almusaabaqa cala alaqdaam in lagu tartamo orodadan taas wahuwa jaa-isu bilaa khilaafin ida tasaabaqa bilaa ciwad buu leeyahay haddaan wax la kala helayaa jirin ama ciwad aanu jirin waayo wax bannaan buu leeyahay khilaafku maba sugnaa laakiin haddii ciwad jiro ciwadkii haddii dee jiho kale ay bixinayso oo labadoo qolo midna aanay wax bixinayn de ama ciddan tartamaysaa kolley taasna e waxa markaa manceeya taasi ma jirto laakiin haddii ciwad jiro kaba soo qaado wax dee ama intaas oo kale ayuu leeyahay fa fii صixatiha khilaafun صixadeeda khilaaf baa kuba suganoo shaaficiyadu inta badan waxay leeyihiin ma ansaxaysa haddii ciwad wax la helaya ay jiraan oo la helayo laakiin de hadday mukaafo un ay tahay ta dee kolkol laba yeelo kale waxaan filaya maanic saasi kumaba sugna bal markaa wuxuu yihi rasuulka ilahi baa yihi man haadaa qaala ana caamirun waa caamir ujeedadu ciddii dee inshaadaysay ama dee kaana yaxdu bilqowmi waana ti aynu soo maray dalab dad laga weydiistay inay ahayd oo yidhaaheenna maqashii hunayaatik wax kaba mida markaasaa rasuulku yihi qaala gafara laka rabuka rabbigaha kuu dembi dhaafo qaala salama wuxuu yihi wama stakfara muu dembi dhaaf dalbin rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam biinsaanin insaan yakusuhu isagoo ku khaas yeelaya istikfaartii oo isaga gaar ahaan u leh allaha kuu dembi dhaafo ila sushida waa la dili jiray shahiid buu noqon jiray oo dagaaladaasaa laguma dili jiray taas bay iyagu yaqaaneen qaala wuxuu yihi fanaadaa cumaru bnu lkhadaab maalintii hore waxaynu soo aragnaa macashirkii hore nin baa saa yidhi waa kan waa cumar bnu khadaab hore baan usoo sheegay walxaal huwa isagu calaa jamalin lahu awr korkii uu kuba sugan yahy uu leeyahay yaa nebiy allahi lawlaa lawlaa maa matactanaa bicaamirin macnaa waa dee hallaa matactanaa bicaamirin baad noogu raaxaysay caamir bal baqihiisa iyo la joogiisa ujeeda dee ducadan buu garanaya rasuulka ilaahay dagaalna way kuma sii socdaane arrintu inay tahay inuu shahiid noqonayo ee tulleeya bal si dee uu muddo noola joogo oo ama ashcaartiisa iyo waxtarkiisan kale iyo waa nin shujaacana u ahaaye taas aan ugu intifaacno ugu raaxaysano maduu yarkaadisid rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yihi salama odhanaya falamaa qadimnaa khaybara khaybar markaanu nimi ayuu qaala salama kharaja malikum boqorkoodii baa soo baxay marxabun waa ra-iiskii yahuudeed marxab baa la odhanayaa soo baxay yakhdiru bisayfihi isagoo seeftiisa dee sarow qaadayo kolla hoosu dhigaya macnaa uu lululaya weeyaan seeftii buu dhaqdhaqaajinaya asal kore yakhdiru iyo yakhduruna way noqonaysaa labadaba malaxaar yakhdiru yarfacu marata wayadacu ukhra buu leeya waa marka sarona mar buu uqaadayay kolla hoos buu uba dhigayay oo khatara albaciiru bidanadih neefkii geel ahaa markaas oo markuu dabadiisa dhaqdhaqaajinaya ama sare uqaadiya hoos u dhigaya taas baaba loo isticmaalaa ficilkan buu leeyahay macnuu waxa weeyaan waa dee isla weyni iyo isagoo waa kan geesnimo adag iskuba sheegaiyo taas ayuu dee lulayay seeftiisii wayaqulu waxaanu dhahaa qad calimat khaybaru anii marxabu shaki silaaxi badalun mujarabu ida alxuruubu aqbalat talahabu qad calimat way ogaatay khaybaru khaybar way og tahay ani marxabu inuu nahay ninkii geesiga la yaqaanay oo marxab ahaa shaki silaaxi macnaa hubkiisu uu dhan yahay weye waa taamu silaaxi weeye ay taamu silaaxi oo shaaki silaaxi iyo shaku silaaxi iyo shaki shaakin fi silaaxi iyo shaaki shaaki silaaxi adigu iyadoo keefta la kasriyo iyadoo la damiyo iyadoo ya-da la daayo intaba waa la yidhaahaayo macnaa waa ninkaa hubkiisu uu u dhan yahay ee gade markaa hub ku gadaaman ku gaashaaman ashawkana waa asilaaxa ma alquwa oo watawaduna ana gayra dati shawkati takunu lakum waa qoladii dee iyagu hubaysnayd de waa nafiirkii kuwaas cid aan ahayn oo ah ciirki inaad hataa heshaan baa doonayseenba shaaki silaaxi haddaba hubkiisuu dhan yahay oo badalun geesi ah muja markaa mujarabu la jirabay weeye oo la hubsaday oo geesinimadiisa iyo taas lafdiga badalna waa geesiga oo albadalu ashujacu wuxuu leeyahay luqada ficilka marka la eega badula rajulu yabdulu badalatan wabudulatan saara shujaacana waxay leeyihin dee nafahii iyo dhiigyadiiba agtiisa noqonaysa taa buraysa oo dee markuu dilayo waa dilaya ilainoo taase ayaa markaa badal looba yidhi bal adigu geesi la hubsaday la jirabay aan ahay taas bay khaybar og tahay ida alxuruubu idaa aqbalat markay soo qaabisho alxuruubu dagaaladu talahabu xaalay tahay mid holcaysa ololaysa talahabuna kollay asalku wuxuu ahaa tatalahabu oo laba ta-ood baa ficilku lahaa ee mid ahaan baa la gooyey ikhtisaar ahaan ayaa loo gooyey sida dee naaran talada oo kale talada baa wy markaas iyo tanazalu lmalaa'ikatu tatanazalu lmalaa'ikatu baa asalku ahaa labada ta-ood markay ficilka mudaarac xagga hore ka wada galaan baa mid ahaan waxa banaan in mid la iskaba gooyo markaa tanna waa tiye talahabu ay tatalahabu dagaalku marku ama dagaaladu ay yimaadaan iyadoo ololaysa holcaysa waa lahabkiye inaan geesi mujaraba ahay khaybar way og tahay taasuu yihi qaala wuxu uhi wabaraza lahu waxa u baxay dee mubaarazu doonayey waa ruuxruuxii markii keli keli la isugu baxaya markaa marka hore wabaraza lahu camii caamirun adeerkay caamir ba u baxay ninkii mubaaraز ahaan ugu baxay labadoodii baa isu baxo faqaala waxaan u yidhi qad calimat khaybaru anii caamiru shaki silaaxi badalun mugaamiru waa dee kiisii ayuu dee isagii un kaba dheegtay qad calimat way ogtay khaybaru anii caamiru inaan caamir ahay shaki silaaxi waa hubkayguna uu yahay mid dhan oo badalun geesi ah mugaamirun isdiimeeyo oo meelaha shadaa'ida iyo meelahaas dee daran naftiisa kuba tuura oo yarkabu kamaraati اlxurubi washadaa'idha wayulqi nafsahu fiiha taas baan ayay ogtayn qaala wuxuu yihi faاkhtalafaa labadoodii waxay isweydaarsadeen darbatayni labadii seefood laba darbay isweydaarsadeen fawaqaca wuu dhacay seefu marxabin seeftii marxab baa fii tursi caamirin caamir gaashaankiisii buu seeftii ayay kuba dhacday isagii may kala goyn seef gaashaankii gaashaankii baa ka qabtay seeftii markaa marxab caamir kaba qabtay haddaba markii seeftiisa halkaa kuba dhacday ayuu wadahaba doonay tegay caamiru caamir yasfulu lahu ay yadribu min asfal xagga hoose seeftiisu waa tan sarraysa halkanna gaashaankiibaa kaba qabtay inuu xagga hoose kagaba dhuurto luga iyo taas buu doonay farajaca sayfuhu seeftiisii baa soo laabmay calaa nafsihi waa caamirun baa seeftiisii dib ugu soo noqotay faqadaca akxalahu maantidhawd waxaan soo marray jilibkii inay kagaba dhacday akxalkana dee waa tii shicirkii aan sooba naqlinay ama xadiidkii marka la eega sacd ibnu mucaadiyo waa walow xidid xidid keliya yahay ayaa jirka kolba halku kaga jiro magac goona yeelanaya markaa uu gacanta kuba sugan yahay ayuu agxal yahay halkan magac kale ayaaban uba sheegnayba de laakiin markuu xidid keliya yahay waa iyadoo dee markaa qeybtan magacii kolley xididka un qeyb kaluu leeyahay uu lahaa un laguma magacaabay hore waxaynu usoo marray jilibka inay seefta kaga soo noqotay fa kaanat fiiha nafsu fa kaanat waxayd fiiha waa darbada kusoo noqotay nafsu halaaku nafsi naftiisa dhimashadeediio siibuu kuba dhintay qaala salamatu salama wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay faidaa waaba nafarun jamaaca min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam oo yaquuluuna leh badala camalu caamirin camalkii caamir uu buray qatala nafsahu naftiisii buu dilay iyo wasaale baan maqlay qaala wuxu uhi faataytu nabiya salى اllahu alay wasalam waana abkay kolle xadiidka alfaadisa de iyo tan riwaayadii horena way ku dhoway macnaha waa iskaga iska midun walow dee meelo qaarkood aad moodaa yar in yar furuq yar ay uba dhexayse faataytu nabiya salى اllahu alayه wasalam waana abki faqultu ya rasuul اllahi badala camalu caamirin miyuu buray camalkii caamir qaala rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam man qaala dalika hadalka ayaa yihi qaala qultu naasu min asxaabika horena waxaynu usoo maray inu fulanun wa fulanun wa usayd bnu xubayr rag buu magacaabay usayd kaba mid yahay dad asxaabtaada kaba midaa yidhi qaala kadaba been buu sheegay ama akhda'a weeye man qaala ruuxii yihi dalika hadalkaas yihi ee waa ku gafay oo saa uu moodayay arrinku ma ahe bal lahu ajruhu maratayn cibaaradii hore ee qal markaa qala carabiyun ma shaabiha milahu iyo waa tii aynu hore usoo aragnay laba ajrigiisi buu leeyahay laba goor mujaahidun mujaahidna waa kii rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal markaas waxa weya taas xadiidkuna kolley ruuxii isagu dagaal un kuba dhintay oo dagaalkii kuba dhintay jihaadkii kuba dhintay haddii dagaalkii gaalada in sababta u dhintayna sababtii dagaalka ay tahay ama hubkoodii ha ku dhinto ama daabadiisii iyo wixii watay ha kaba dhaco taas ama hubkiisu ha kuba soo noqdo san caamir oo kale inuu shahiid noqonayo xadiidka way nooguma sugan tahay taas horena waa arrin aan usoo ogaanay bal markaasaa deeta wuxuu yidhi uma arsalanii ilaa caliyin rasuulka ilahi weli dagaalkii ma dhammaan ujeedo dee waa maalmo ay qaadatay oo iyaguna intay maalintii dagaalamaan bay haddana qalcadoodii ku noqonayeen ay albaabadii xidhanayeen muslimiintuna way dul joogeen uma arsalanii ilaa caliyin cali buu ii diray waayo dhowr cisho ayaa dee kolba meelaha xisniga korkiisa oon lagu dagaalamayo la kala noqonayay walxaal huwa isagoo armadu uu bakooraysan yahay oo indhaha xanuunayo bakoor oo markaaso indhihuba way isku dhegsanayeenba faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh habenimadii lawcdiyadna waxaan siinayaa raayata calanka rajulan oo macnaa dee ninkan ciidanka wata qaa'idka ayaa calanka wadanayay haddaba waa dee isagoo qiyaadadii u dhiibaya dad horena way ugu horreeyeen oo dhowr ahaa lawcdiyadna waxaan siinayaa araayata wallahi baan ku dhaartay lawcdiyadna raayata rajula nin yuxibu allaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa jecel aw yuxibuhu llahu warasuuluh shaki weye nisooyinka qaarkoodna wow unbaa dhacday wa yuxibuhu llahu warasuuluh bukhaarina riwaayadkiisa barhkood saasaa dhacday bal dee ilah iyo ras kol hadduu de ay isagii ilah iyo rasuulkiisa jecel yihi iyaguna ay jecel yihiinba qaala wuxuu uhi faataytu caliyan cali baan u imi faji'tu bihi rasuulka ilaahay baan ula imi aqudu indhihii baa isku dhegsan ma kala qaadi karayo waa bukoraysayoo markaa anigoo gacanta hayo hogaanbeelka hagayaba walxal huwa armadu xataa ataytu bihi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam fabasaqa uu tufayo fii caynayhi labadiisii indhood buu rasuulka ilaahay candhuuf kaga tufay xalayna waa ta aan soo marnay basaqa dee siintu way yar tahay soodka iyo za-da ayaa kaba badan bal qolooyin inkiraaba jirto inay luqada tan tahay waxay leeyihiin de waa aziyaadatu fi dul waa dherarka ziyaadada wanakla basiqaati malaha dabcu nadid dherarka ziyaadada haddii la yidhaha basaqa shay macnaa u dheeraaday weeyaan oo kaas baa loo isticmaalaaya laakiin de waa tanoo xadiidka inooguma timi waa luqa waa laga badan yahay un oo labada xarafee kale kaba badane waa macnahaasun basaqa fii caynayhi fabara'a waacdahu wuu siiyey alraayata caalamkii buu u dhiibay markiiba uu bogsaday waa mucjizo kaleo rasuulka ilahi mucjizaadkiisi kaba mid ah wakharaja marxaba maalintiina haddana waxaa soo baxay ninkii ra-iiskooda marxab faqaala qad calimat khaybaru anii marxabu shaki silaaxi baطlu mujarabu ida alxuruubu aqbalat tarahabu tibuu haddana lahaa faqaala caliyu cali baa wuxuu hi ana aladii samatnii ummi xaydara kalaysi gaabatin karihi lmandara ufihimu bisaaci kayla sandara cali baa wuxuu yihi ana anugu aladii kii baan ahay samatnii kale wax lamida waynu soo aragnay e waa ilaalin ama yar mulaaxado iyo anaada hore ayay samatnii timi waayo aladii haddii la eegayo samatu bay ahaan layd ana aladii kii baan samatnii ay igu magacowdo way igu magacowday ummi hooyaday xaydara hooyadiiba waxay ii bixisayba xaydara xaydarana waa ismu lilasad oo xaydar iyo xaadir iyo xaydara intuba waa magaca libaaxan ama libaaxa magacadiisu kaga mid yahay oo liqiladihi ayaaba loo yihi markaas dee xaydar bay leeyaho kolkol xaadir alghaliid alqawi ayaaba la yidhaha xaadir haddaba hooyaday baa xaydar igu magacowday ama xaydara waxaana halkan sharaxu uu soo naqlinayaa sheekhu cali bn abi aalib markii ugu horeysay waxaa loo bixiye uu dhashay asad baa loo bixiye waa fii awali wilaadati waxaanu leeyahay oo dee hooyadii baa magacan u bixisay waa asad bay u bixisay oo aabaheed baa asad la odhanayay isagana waa awogii faatima bintu asad baa la odhanayay iyadna way islaamtay bal way hijrootay oo dee madiinay kuba dhimatay faatima bintu asad weeye xayaatadii rasuulka anay dhimatay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa magacii aabaheed bay ku magacowday u bixisay abudaalibna wuu maqnaa markii abudaalib yimi ayuu cali ku magacaabay uu magacii kaba bedelay markii hore magaca loo bixiyey kaas buu ahaa aniga sharaxa hadday idinla mid tahayna waa saxanaysaane waxaa i taala markuu sheegayay cali hooyadii waa asad markaa dee iyada muu magacaabinoo faadima anaa idhi bismi jadihi liummihi asad ibnu hishaam ibnu cabdimanaaf baa ii dhacday aniga ibnu hishaam ibnu cabdimanaaf laakiin sababku waxa weeye asad ibnu haashim ibnu cabdimanaaf waayo waa haweenay reer bani haashima waxaaba la yidhaha awalu haashimiyatin waladat haashimiyan iyaduba markaa haashimkan iyo waxa weya asadkan iyo cabdimualib iyo ayaaba walaal ahaayo waa asad ibni haashim ibna cabdimanaaf weeyaan waa haashimiya aniga hishaam baa ii dhacday halkan bal waxaan usoo naqlinayaa dee waxa weeyaan oo sheekha sharax ay kuba sugan tahay marxab baa wuxuu manaamkiisa ku arkay in libaax dilayo cali baa taa xusuusinayo si ugu cabsi geliyo o dee naftiisii u daciifiyo bal adigu wuxu uhi ana aladii samadnii ummi xaydara kalaysi kaabatin oo waxaaban ahay buu leeyahay kalaysi kaabatin waa kaymaha libaaxoodoo kale oo kariihi lmandara aragiisa iyo suuradiisa ay xuntoo laba naco oo dee laga naxoyna waa waxaa wax dilaye kaabatna waa jamcu kaabatin oo kaabadna waa meesha kaynta ay yidhaaheen waxaa kaaba loo yihi nawixi galaa ku dhex qarsoomaya laysna waa magacyada libaaxun bay kaamtay sida xaydar oo kale oo lays dee luyuus bay kuba jamciyaan laysa markaa kolkala hadii dee gooshoo kalena laysatun way yidhaahaan ee bal sida kaymaha libaaxiyadoo libaaxiisa oo kale oo karihi lmandara uufiihim waan oofinayay oo kuwa iyagu acdaada bisaaci saaca kayla sandarati waa sandare kaylkeeda waa adigu kayl iyaga agtooda macruuf ku ahayo malaqaad weynaa ayaan u oofinayaa u buuxinayaa ayuu yidhi oo macnaha ay kuma fasireen uun aqtulu lacdaaa qatla waasican dariican asandarana waa mikial waasic ay leeyihin waa sandare kaylkeedii miiskeedii ayaan u buuxinayaa u oofinaya aan saaca ugu buuxinayaa marka macnuhuna waa maxay acdaadii waxaan laynayaa qatli waasica oo sida kaas oo kalea ama sandaradu waa alcajala yidhaaheen oo aktulhum caajilanba si dhaqso ah ayaaban u dilayaa cadowgii saasuu lahaa qaala wuxuu yihi markii layska hor yimee laysu soo baxay may dhicina cali nin u mubaaraso ay isugu soo baxeenoo nabad galay muu dhicin bal markaasoo dee kolley waa taas oo had iyo goor waa lagu yaqaanay taas cali ilaa xurubadii dambe iyo safinia markii uu kaba dagaalamaya markaasa in mubaarasa mubaarasa isagu soo baxeen oo badbaade fadaraba dee haddaanay dhicin inuu dee markuu isagii arkay aynu isaga yahay dib aanu uga joogsan fadaraba ra'sa marxabin marxab ra'sigiisii madaxiisii ayuu seeftii ku dhuftoo faqatalahu uu dilay uma kaana alfatxu calaa yaday siibaa deeta fadxigina gacmihiisuu kuba xasilay oo lagu galay markaa xusnigii iyo qalcadihii qaala ibraahimu ibraahim ba wuxuu yihi xadaثna mحamed ibn yaحya qaala xadaثna cabdالصamd ibn cabdilwariثi can cikrimata bni camaari bhada اxadiiثi bطuli ibraahimkani waa abu isxaaq ibrahim ibn axamed ibn sufyaan waana ninkii muslim kitaabkiisa inooga soo wariyey weeye halkana waxaa ujeedadu tahay horeynu usoo maray tacliiqaad noocana uu leeyahay iyo markaas ilxaaqaad noocana oo uu leeyahay marar kala duwan baan soo maray ujeedadu waxay tahay sanadkiisa inuu ku sanadkiisaoo halkan caali noqday inuu inoogu caddeeyo macnaa xadiidkan markuu warinayu muslim ka warinaya cikrimat bnu camaar saddex nin baa udhexeeya waa muslim iyo labadii nin aynu soo marray muslim uba dhexeeyey de walow dhowr dhowr laba sheekoo uu lahaa ama saddex sheekho uu lahaa baan soo marno mid kastaba laakiin nin kale ayuunbaa cikrimo uba dhexeeyey marka dariiqa markuu maro cikrimat ibnu camaar ibraahim ibn maxamed ibnu sufyaan muslim iyo labadiisa sheekhiisa iyo sheekhiisa udhaxaynaya saddex baa udhaxaynaya laakiin dariiqaan muslim ahayn buu xadiidkii kuba wariyey waana xadiidkaa dheer ninkan maxamed ibnu yaxya la yidhaah buu ka wariyey ninkaasna cabdisamed ibnu cabdilwaris cabdisamadkaasna cikrima marka isaga iyo maanta maxaa udhaxeeya cikrima laba nin baa udhexeeyo muslim buu la siman yihi sheekhiisii buu la simay marka waa taasoo caalimnimadaa sanadkiisa weeye maxamed ibnu yaxya hana waxaa suurtagala maxamed ibnu yaxya adduhli inuu yahay walow bacda shuraax ay kaba dhigeen maxamed ibnu yaxya ibnu saciid alqabdaan inuu yahay bal ay kaba dhigeen laakiin daahirku waxa weeyaan waa adduhli inuu yahay weeye waana xadiidkan kala soo baxnay وxadثna أحمد بن يوسف الأزي السلمي قال xadثna نضر بن محمد عن عكرمة بن cmاr بhda waa سندkaas wey xadiidka waa inoo dhamaaday kolley fawaaid kala duwana way inoogula sugnayda waxaa kaba mida afar mucjizo rasuulka ilaahay mucjizaadkiisa kaba mida biyihii xudaybiye badninteed ishan cali markii uu canuufta ku tufayba wataa markiiba bogsatay oo kale wuxuu sheegay in ilaahay subxaanaه watacaala ninkaa ilaah iyo rasuulkiisa jecel sida riwaayaadka kaleba kuba yimi fatxigu gacmihiisa uu ku xasilayo oo markaa fatxigii gacmihiisa kuba xasilayo dee fatxigina uu dhaco waatan imaka iyada aan hayno oo kale arrin kalena ay kuba sugnaydo arrintii uu kaba warramay uu yihi nimankii way galbadeeno reerahoodii bay tageen oo qadafaan baa lagu sooryeynaya taasna waa rasuulka ilaahay dee iyadna shay qeyb uu kaba warramayo bal waa mucjizaadkiisii taasi umuuro kala duwan oo dee ay kaba mid tahay fadiiladan salame iyo shajaacadiisii iyo bal waxyaalo kala duwanna way nooguma sugayiin hore intaba usoo yartaa taaban baabu qowli llaahi tacaala wuxuu u baabaysay ilaahay qowlkiisii oo baabkan intan baan ku daraya wahuwa aladi kafa aydiyahum cankum kolley waxay naga dhammaanaya marka wixii kuba tacalluqsanaa dee ama xudaybiye iyo umuuraheedii baa halkan kuba dhammaanaya baabkan bal ilaahay qowlkiisii uu yihi wahuwa aladi kafa aydiyahum cankum waana xalaytaan soo laqbaynay aayadda sabab nuzuulkeedii aan soo ogaanay imakana inun baa inoo soo noqonaysa xadaثnii cmar ibn mحamed الناaqd qala xadaثna يزيد بn haarوn qala aخbarana xmad بn سلمة عan haaبit عan anas بn maliki ana ثamaniina xalayna bal toddobaatan haddii dee bal ninkii uu ka afartii uu keenay salama iyo ninkii cabalaadka kaba mid ahaa iyo toddobaad bal markaas waabay noqonaysaa wax iskuba dhow une sideetan rajula nin oo min ahli makata reer maka ka mid ah ayaa habaduu dhaadhacay calaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay korkiisa macnaa waa halkii ay deganaayeen xudeebiyey bay dhinacii maka loogaba imanayo kagama iman tanciim intay tegeen oo waa halkan masjidu caaisha iyo kuba yaallo imaka maka way gaadhay malaa dee beydka ilaa toddoba kilomitr in ku dhawaabay u jirta laakiin waana geesta xaramka xuduuddiisa meesha uguma dhow weeye halkaa buur kuba sugan oo buurtaa tanciim bay intay fuuleen bay xaggii xudaybiye uba dhaadhaceen meel aan dee ahayn meelihii ay kaba imanayeen qoraysh iyo dee reer makaad mutasallixiina xalayim iyagoo hubaysan maxaanay doonayeen yuriiduuna waxay doonayeenna girata nabiyi sala allahu calayh wasalam wa asxaabih rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisa khiradooda iyo kafladooda iyagoo iska warla iska baraadla inay halkaas intay ka galaan ay weeraraan ay waxgaadhsiiyaan taas bay doonayeen oo kafladooday dalbayeenba faakhadahum rasuulka ilaahay baa wuxuu qabtay salaaman macnaa waa dee inqiyaadan waa asaran wey waa la nimankii iyagii iyagoon wax samayn iyagoon dagaalamin ayaa dee inta laga war helay baa la qabtay oo gacanta laguma dhigayoo salamanna macnaa waa maxay waa istislaaman waydciyaan iyagoo dee isdhiibay oo markaa markii ay arkeen dee inaanay waxba qaban karahayn bee lana ogaaday isdhiibay taas baa adigu la qabtay faakhadahum salaman bal halkanna wuxuu leeyahay salaman iyo sil silmanba waa lagu dabdiyey salaman haddaan idhaahno macnuhu waa alistislaamu walinqiyaad walqow ilaykum asalaam oo macnaa waxa weeyaan waa la qafaashay uun gacantaa laguma dhigay iyagiina way isdhiibeen haddii silman la yidhaaho dee heshiis bay noqon lahayd iyo sulxi bay noqon lahayde ee imika sulxi laguma qabane waa qafaalasho bal riwaayadan kale ayay raajax yeelaane salaman bay raajax yeelaan oo macnuhuna uu yahay asran wainqiyaadan waistislaaman fastaxyaahum rasuulka ilaahay baa muu layn wax kale kumuu samayn istaxyaam wa tarakum axyaa weeye waa nooleeye oo macnaa wuxuu ka tegay iyagoo nool oo macnaa uu markaa iska saamaxay iska sii daayey faruh kaba qaaday faanzla allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibadni makata min bacdi an adfarakum calayhim horaynu usoo laqbaynayna iyagii markay yimaadeen ay doonayeen kiradii muslimiinta waxba muslimiintu way ka badbaadeen oo gacmahoodii baa ilaahay kaafiyey manciyey joojiyey muslimiintiibuu kaba joojiyey oo waxay doonayeen may gaadhin dee muslimiinta gacmahoodiina iyagii reer maka waa ka kaafiyey oo waa ka joojiyey oo waa kaba manciyey oo wax dagaala oo maka kaba dhacay may jirina waa tan sulxi iyo heshiiskii laba galay intii dafarkaas waa nimankan intii gacanta laguma dhigay dabadeed oo bal sababtii aayaddan ay kuma soo degtay ayaa arrintan ahaydba weeye kollay sababo kaleo meesha ay soo naqliyaan tafsiir iyo axaadiisbana waa sababta ugu daahirsan ee xadiidka saxiixana inooguma sugan abubasir qisadiisay barhkood yidhaaho way kuba soo degtay laakiin qisadaasi mar dambay ahayd oo dee aayadduna way kaba horreysay dee walow markii laga laabnay xudaybiye kollay arrintiisu ay bilaabantay haddana may hayne bal waa tan xadiidka oo aayaddan sabab nusuulkeedu nimankan iyo qisadooda iyo qadiyadooda ayay ahayd bal taas bay ahayd wallah subxana wa tacala ala alam